الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu walalayaal halkan isaga soo jeedinayna caawa qaybtii labaad ee mawduucii aynu ka hadlaynay ee ahaa furiinka waxyaalaha sababa iyo dawada ay leeyihiin waxaynu ku dhex jirnay waxyaalaha sababa inay labada qof ee isqabaa iska hor yimaadaan oo isfuraan sababtii inoogu dambaysay waxay ahayd guurka oo ku dhammaystirma aqoon duleed keli ah oo aanu ninkuna gabadha si fiican uga boganin gabadhuna ninka aanay ka boganin ee aqoon yar oo guud keli ah la ysku guursado ama kalgacayl markaa la isu sheeganayo aan qoto dheer lahayn waxaynu tilmaannay in labada ruux xilligaa ay isdoonayaan ismaagan yihiin inay isu soo xidhaan dhaqan iyo akhlaaq iyo dabeecad toobalcaaro ah oo qof waliba uu ku dadaalo yacni wanaag iyo dhaqan aanu lahayn oo fara badan inuu muujiyo dabeedna intaa yaree sadxigaahee guud ee laysu muujiyey uun laysku guursado dabeedna marka la aqal galana qof waliba uu ku soo baxo sidii ilaahay ku abuuray ee dhaqankiisa caadigaa u lahaa oo labadii ruux dabeed ay halkaa isku dhac ila ismay baranin oo aqoon isuma lahoo la iskama baaraandegin oo ruuxa dumari kamay baaraandegin ninkanoo kamay fiirsanin oo cid may weydiinin oo may waraysanin kadalik ninkuna ruuxan dumara ma waraysanin oo kama baaraandegin ee markaba inay si fudud isugu dhacaan oo iska hor yimaadaan baa dhici karta markaa taasi waxay ka mid ahayd waxaynu ku sheegnay sababaha furiinka keena waxaa kamida walaalayaal waxyaalaha furiinka sababa masalan ninka oo yeesho shaqo fara badan wakhtigiisa badidiisa oo inta badan ka maqan gurigiisa oo awooddiisa iyo wakhtigiisa iyo tabartiisaba u wada kaxeeya shaqadiisa iyo waxa kale ee gurigiisa ka baxsan marka ay taasi dhacdo ayaa ruuxii dumar ahaa waxa ay dareemaysaa inuu ninkani haleeyey oo aanu danka lahayn xilligay aragtaaba wuxuu noqonayaa xilli yar oo masalan ama uu cunto soo doonto amaba uu soo hurdo tago bal waxaa dhacda in xataa carruurtiisii ay kala fogaadaan oo ay ilaawaanba inay aabba leeyihiin waayo mararka dee inay fasaxayo un arkaan mooyaane waxaa laga yaabaa inay xilli dambe iyagoo seexday uu yimaado marka kalena isaga oo hurdo ay ka tagaan oo dabeedna isagii lafdiisu uu carruurtiisii qaarkood garanba waayo yacni way dhacdaa taasi oo dadka aan ahmiyad badan guryahooda siinin iyo xaasaskoodan iyo dumarkoodan u jooga guryaha iyo ogaanshaha ubadkooda iyo kawarhayntooda ama shaqaha ku mashquulo ama qaad iyo sheekaha ku mashquulo oo ha kaga maqnaado waxaa dhacda markaa markay taasi timaado in ruuxii dumar ahaa markaas ay u aragtay nafdeedii ruuxaan dan laga lahayn dabeetana halkaa isqabsi iyo muran ka yimaado oo ay sidaa ku kala tagaan marka qaarkoodna waxaa dhacdo dee inuu dabadahaaba intuu iska qabto dee inaanu intaasoo sannadood uu ka maqnaado oo aanu shaqaba kusoo yeelanin markaa walaalayaal taa waxaynu tilmaamaynaa yacni waa waajib saaran ninku inuu u shaqeeyo carruurtiisa iyo ehelkiisa oo uquudkooda iyo baahidooda siduu u dabooli lahaa ku dadaalo laakiin waa inuu ogaadaa wakhtigiisana inay wax ku yeeshaan oo xilli uu la joogo oo uu xaaskiisa u sheekeeyo oo ay wax isweydiiyaan oo carruurtiisa uu ka warhayo oo waxbarashadooda uu ka warhayo inay jirto markaa taasina waa ka mid sababaha furiinka keena waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha furiinka keena waxaa loo yaqaanaa alkhiyaana zawjiya yacni waxaa islaamku inoogu talagalay inuu noqdaan labadan qof ee isguursaday laba qof oo isku kalsoon laba qof oo isku kooban laba qof oo is-aaminsan kalsooni ay ka dhaxayso waxa dhacda yacni inuu ninkuna meelaha iska soo qaraafo oo uu iska soo marmaro amaba uu ka hanqal taago oo uu ka lalo xaaskiisa iyo xalaashiisa oo uu markaa u kaco meel kale yacnii xagga dumarkana way ka timaadaa waxayse ku badan tahay arrinkaasi xagga ragga ayuu ku badan yahay yacni in yar oo ilaahay u naxariistay mooyaane intooda badani yacni waxay u badan yihiin dadka markaa iska meelaha marmare ee aan dhowrsoonayn bay u badan yihiin markaa taasi marka ay timaaddo waxaa imanaysaa meeshii kalsooni daraa imanaysaa isqabsibaa imanaya labadii ruux markaa in ay kala tagaan oo ay isfuraan baa imanaysaa markaa waxa lagama maarmaana walaalayaal haddii aynu nahay dad muslimiin ah inaynu diinta ku dadaalno waxay diintu inaga xaaraantinimaysay inaynu iska ilaalino waxay diintu inoo xalaalaysay inaan ku gaabsanno ayaa waajib inagu ah taasi waxay macnaheedu uu yahay yacnii inuu ninku dhowrsoonaado oo uu ku ekaado xaaskiisa ruuxa dumari inay dhowrsoonaato maanta taa aad baa loogu dhawaaqaayo markii hore laguma dhawaaqaynine laakiin xuduuddii ilaahay ee laga tallaababay cuquubo iyo cudurro xumi ka yimaadeen saa daraaddeed baa maanta waxaynu maqlaynaa yacni ha laysku koobnaado koobnida markaa iyagu dadkaa hadlaya ku xidi maayaan xaasaska ee waxay leeyihin midowba midun ku koobno calaaqadaydi ka dhexaysa noocay doontaba ha ahaato noocay doontaba ha ahaato midda kale waxaynu walaalayaal tilmaamaynaa marka aynu ka hadlayno khiyaanada iyo kiirada dee midi waa mid sharcigu ina farayo oo ninku markaas inuu ehelkiisa dee xumaan iyo fisqi iyo isqaawin iyo wax markaa diinta meel kaga dhac ku ah inuu ugu dulqaataa ma banaana ruuxa dumara lafdeedu inay waxaa ku dugsato ay ugu dulqaadataa ma banaana ninka ehelkiisa kaga raali noqdo waxa xumaantaana sharciga waxaa la yidhaha dayuth baa la yidhaahdaa dayuthna jannada ma gala baa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi midna dee waa cudur ayada oo dee iyadoon waxba jirin in ruuxii dumar hana ninka un dabagashaa ninkiina gabadha un dabagalaa oo dabeedna cid baa halkan martay iyo waxbay soo weydaartay un ay shaqada iyo sheekaduba noqotaa iyada lafdeeduna waa cudur ay habboon tahay in layska ilaaliyo laga dheeraado mid kalena waan idin xasuusinayaa qofka doonaya inuu xaaskiisu dhowrsoonaado qofka doonaya carruurtiisu inay dhowrsoonaataa isagu ha dhowrsoonaado rasuulku sala la alay sl xadiis baa wuxuu ku yidhi inkastoonan sixadiisa aanan hadda xasuusnayn dadka dumarkooda ka dhowrsoonaada dumarkiina ayaa dhowrsoonaan doonee nin ayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam u yimi islaamay wuxuu idhi yaa rasuul allah anigu waxaan doonayaa bahashaa zinada la yidhaha inaad aniga ii fasaxdood iyo ogolaataan doonayaa buuhi ya rasuul allah nabiyullaahi moxamed aad buu u xikmad badnaa mucallim weyn buu ahaa ninkii muu canaanan manuu dagaalin ninkii wuxu uhi ii soo dhawow wuxu uhi ma jeceshay hooyadaa in laga sinaysto maya buuhi dadkuna hooyooyinkood lama jecla ma jeceshahay buuhi inantaada in laga sinaysto maya dadkuna hablahooda lama jecla ma jecesha in walaashaa laga sinaysto maya dadkuna walaalahood lama jecla ma jecesha eedadaa in laga sinaysto maya dadkuna eedooyinkood lama jecla buuhi ma jeceshay habaryartaa in laga sinaysto maya buuhi dadkuna habaryarahood lama jecla buuhi macnaha waxa weeye haddaad doonayso ehelkaagu inuu dhowrsoonaado waa inaad adiguna dhowrsoonaataa wanaagga uu qofku wanaago ayaa ilaahay ugu ilaaliyaa ubadkiisa xumaanta uu gelayana waxa laga jaraa un ubadkiisa iyo ehelkiisa nin baa wuxuu ii sheegay uu yidhi beri baan inan waaniyey yar socod badnayd waxay inantii igu jawaabtay bay ayuu yidhi aabbahay baa qaan badan lagu lahaayoon ka gudaya ayay igu jawaabtay macnaha wax iska caadiya weeye ama jazaan wifaaqan weeye haddii aad adigu joogsan weydo in ilaahay kuu cuqubeeyo uu ka jaro ehelkaaga markaa taasina waa midaan walaalayaadin xasuusinayo oo waxaynu leenahay waxyaalaha fureenka keena waxaa ka mid a dee khiyaanadaa iyo isdhaafkaa labadii ruux ee isqabay ay isdhaafaan waxaa ka mid ah waxyaalaha furiinka keena guurka qasabka ah guurka qasabka ah ee labada ruux aanay ayagu isdooranin ayaa ka mid a waxyaalaha furiinka keena meeshan aqal baa la dhisayaa mustaqbal dheer baa lagu beegsanayaa waxa lagama maarmaan ah inay labadan ruux ayagu kala raalli noqdaan islaantii inay tidaa inana habro wadaagtiin baan kuu hayaa ama inaabtidaa baan kuu hayaa ama inantii ooday lala eegto ama mid kaleoo dabeedaha ka yimi ooma waxoogay lagu tuhmayo oo la yidhaha duciya habaar kala dooro yacni diinteennu ma ogolo walaalayaal okay ha loo bandhigay inankii inanta ilmaabtigeena maabro wadaagga yihiin hadduu ku qanco wanaagsan inantii ha loo bandhiga qofkii lala doonayey hadday ku qanacdo wanaagsan hadday ku qanci weydo meeshan guryuhu qanaacad bay ku dhismaan iyo labadan ruux oo isku qanco oo isku kalsoonaado iska raalli noqdaa laakiin qasab waxba kuma hirgalaan markaa taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha keena furiinka labada qof oo la isku qasbo oo dusha la iska saaraa dib ayaynu ka tilmaami doonaa markaynu dawada ka hadlayno ayaynu qodobkaa ka tilmaami doonaa waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha keena furiinka inanta oo isfududaysa inanta oo isfududaysa ehelkeeda iyo weligeeda ka tala goosata ayadu keligeed taladeeda ku meel marta ayaa keena waxa furiinka keena isla markaa habluhuna ay ku lumaan ay ku baaba'aan ee ay sharafdooda iyo qiimahoodaba ku waayaan marka la yidhi islaamku labada ruux ha isdoortaan oo ha isku qancaan waxa ku xidhan in inanta weligeedii tallaabada xigtaa labada ruux markay isku qancaan inanta weligeedii iyo mawlal amarkeedii in arrinkii lagu simo oo isagu weligu uu noqdo ka guurinaya ee inanta guurinaya ee aan gaadhi inta lagu dhaco wadaad tuulo iska fadhiya aan loo tegin waxa isweydiin leh maxaa islaamku guurka ugu xidhay weliga wuxuu ugu xidhayaa walaalayaal waa arrimo dhowra mid weeyaane inantu ma ogaan karto cidda dhaqaysa iyo cidda aan dhaqaynin cidda u cunanta iyo cidda aan u cunamaynin waxay ku dagmaan sheeko iyo caatifad ayay ku dagmaan marka arrinkeedii weligeedii ku xidhan yahay ee ciddii doonaysay ee ay la heshisay ay weligeedii ku xidho horta mid weeyaane kii isagu aan wanaagsanaynen mas-uuliyad qaadi karayni horta halkaaba iman maayo dadkaba ishor keeni maayo midda labaad haddii uu ishor keenana dee weliganaa mas-uuliyadi saaran tahay oo rasuulku sala allahu alay slam yidhi hadduu idiin yimaado midaa ka raalli tihiin diintiisa iyo dabeecaddiisaba u guuriya marka isaga lafdiisii baa qofkan inantii ay la soo heshiisayee ay doona doonaya ka eegaya haddii markaas aanu ahayn mid diinta iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisu ay wanaagsan yihiin waa u diidaya xaq buu leeyahi inuu diido haddii ay diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu wanaagsan yahayna wuu guurinaya horta xaggaas waa laga eegayaa dhinac kale waa laga eegayaayo dee inanta ninku uu reerkooda u fadhi uga fadhiisto u tago ehelkiisa uu soo kaxaysto ehelkii inanta loo tago laysa soo hor fadhiisto laba qabiil isugu yimaadaani noqon mayso mid ku mid ku fudud mid ku fudud noqon mayso haddii ay isqabtaan midkood masalan dhinaciisa qalad ka yimaado si sahala isu furi maayaan ilaa yoo dadkii ogaayee meeshaa isugu yimi ehelkii isgu ogaa ay arrinkii soo farageliyaan oo ay eegaan markaa cidda qaladka leh oo ay qabtaan ay qaladkii toosiyaan hadday toosin karaan haddiise uu tagsi yarun intuu ku qaaday oo waxooga yaroo konton kuna uu ka bixiyey wadaad halkaa joogana laba minjood loo geeyey de hadday isku wax yar isku qabtaan inuu dha saddexdii baad naga tahe naga tag waxba kuma aha waxba kuma fadhido markaa waxaan leeyahay halkaa talada aan ka soo jeedinaya waxa weeye habluhu yay isfududaynin yay isbaabiinin waayo aad bay u badan yihiin ood u arkaysaa yacni inan markaa mid baanu isbehersanno waan waayey gebigiisiiba maalintiibay ugu dambaysay ama laba cisho kadib baan arkay ama gebigiisiiba wuxuu soo baxayaaba isbiirtoole ama wuxuu soo baxayaaba tuug ama wuxuu soo baxayaa wax kaloo qarriban markaasay dabeedna waxay odhanaysaa diintu maxay ka qabtaa nin caynkaasoo weligaygana waan ka tegayoo halkaasaanu isku sacarburuq ama gabiley baanu isku maxay diintu ka qabtaa diintu maxay ka maxaad u odhan weyda maxay ka qabtaa markaas hore u raacaysay yacni marka hore isweydii eed raacaysa diintu waxay ka qabto laakiin hadhowta ha isweydiini waxaa imanaysa markaa in laba waayo waxaa imanaysa inuu diidu yidhahdo furi maayo dabeedna waxay noqonaysaa inay ama dee lacag bixiso ilaalusto tidhaahdo wari fur ama inay meelaha maxkamadaha iyo ay dhulkaa ishor istaagto hadday fasaq iyo wax qaateen nashuushad baa halkaas soo gashay de halkaasaa laga yaaba inantii mustaqbalkeediiba inay ku baabiiso marka waxaan leeyahay waxyaalaha furiinka keena waxaa kamid ah inanta oo isfududaysa oo markaa ka ka tala goosataa ehelkeeda midna yacni ha la ogaado oo yacni weligaasi hadduu xataa isbiirtoolo yahay ma jecla inantiisa ama cidda weligoy inay meel xun marto ma jecla saa daraaddeed baa culimo fara badani waxay qabaan weliga inaan cadaalad loo shardiin ya cadaalad inaan loo shardin ee kii markaa cadilka iyo keen cadilkahaynba weliyadii walaayadiisu ay jirto waayo mid doonaya inay inantaa iyo ciddaa weliga yahay xumaataa ma jirto meel xun marto markaa taa hay iska jiraan waxyaalaha furiinka keenana isfududaynta iyo dariiqaa sharciga ah ee la gees marayo ayaa kamid a waxaa kamid a walaalayaal waxyaalaha furiinka keena dee ruuxa dumar ah oo iyadu markaa guridiid noqota mas-uuliyaddii iyo waajibka ilaahayd garan weyda ninkii markaa ku amar ku taaglaysa oo markaa sida dee naagaha reer galbeedka oo kale waxba ka dhagaysan weyda oo markaa dhaafda dumarnimadeedii iyo mas-uuliyaddii lagu ogaaye guriga iyo maamulkiisa iyo arrimihiisa ahayd ayana waxay ka mid tihi waxyaalaha furiinka keena qof waliba dawr ayuu ku leeyahay guriga waa dawlad mid waliba inuu dawrka uu ku leeyahay iyo waajibkiisa gartuu ka soo baxa baa loo baahan yahay ay wadatashi iyo kalsooni uu ku socdaa baa loo baahan yahay laakiin aan mudac mudac ka horgey aanu noqonin waxaa kamid a walaalayaal waxyaalaha furiinka keena in dad ay dabadda ka soo farageliyaan in dad dabadda ay ka soo farageliyaan waataynu tilmaanay muxaadaradeenii hore hadduu ninku jilco isaga xaggiisa laga soo dhaco inay mushkilad tahay kadaalika iyana waxaa la mid oo la nooca haddii xagga gabadha laga soo galo oo cid kale ay darawaliso ay dabada ka maamusho iyada lafdeeduna waa mushkilad aanu gurigooda ku dhismaynin waxaa ka mid ah yacni cidda markaasi iyaguna halkaa dhibaatada weyn ka geysata islaamaha islaamaha qaar baa jira dee odayaashaba xuurto ku haystay markaa inanta ninka ka gursana doonaya inay xuurtan ku qabsadaan oo iyagu markaasay jiheeyaan ay wadwadaan nin baa wuxuu beri iga sheekeeyey nin baa igu yidhi buu yidhi gabadhii baa layga furay oo waxaa la islaantiiba igu kacday oo waxaana igu kacday maalin unbaa meelanoo marayay show ila hadasho ana maan arkaynin intaasay dabada go-aan ku gaadho tiri may warqadeeda ha keena inanta hadda maba arkaynin buu igu yidhi bu yihi waxaa ka mid a reeraha qaarkood inay inan weyni meesha ayana xuurta ay ku qabsato oo ay markaa doonta inta kaleo dhan iyo wixii guursaday iyo waxoodao dhan ba inay u wada taliso oo iyaduna halkaa ay ka atoorayso oo dabeedna xaafadaasaanu degaynaa iyo halkaasaanu gelaynaaba lagu heshiin waayo oo halkan geliya halan ku qabla yidhaahdo marka walaalayaal taasna waxa lagama maarmaan ah ninka waynu tilmaano waxaan waynu go-aan yeeshaa oo aanu ramuud aanu noqonin cid kale ay dabada ka fadhido kadalik ruuxa dumarina waa inay ninkaasay arrinka iyo taladu ka dhaxaysaa qaraabaduna waa qaraabo waa inay iska ilaaliso iyaduna in cid kale soo farageliso oo ay la soo tashato halkay isaga kala tashan lahayd ee go-aan isla gaari lahayn inay cid damba ugu noqoto ay u daba fadhiisato waxaa kamida walaalayaal waxyaalaha furiinka keena ninkii oo ku xumaada dhinacii diinta ruuxii dumar ahaana ay noqoto ruux dumar oo diintii ku dhegan yacni waxa weeyaan waa nasiib runtii aada u wanaagsan ruux dumarahoo diintii ku dhegan oo markaa salaadii oo xijaabkii oo dhaqankii wanaagsanaa laakiin qaar baanay raalli gelinin qaar baanay raalli gelininoo isagu qaawanaanta doona qaar baad arkaysaa ay leedahay waartukoo shaydaanka iska naar oole waxba iska naari maynaa ma nagadaa hadalka yacni haddii ay taasi dhacdo mararka qaarkoodna waxay dhacdaa dee labada qof oo isla reer waalan ahaa hadday islaantu xagga diinta kaga yar horrayso iyana halkaana mushkilad baa ka timaada oo isqabsi weyn baa iyana halkaa ka yimaada waxaana wanaagsan midkii doontaba ha ka timaadee wixii wanaagsan ee laysu sheegayo inay kala qaataan baa habboon hadday ruuxa dumari u sheegaysa wanaag iyo war salaada tukiyo war ilaahay ka baqo inuu samcan wa taacan yidhaahda ayaa wanaagsan aan naga tagin u yidha waxba tukan mayno o yidhaahdo talu haysta yani ruuxaad mar waxay soo jeedisaba gaashaanka u daruur mushkilad bay noqonaysaa walaalayaal halkaa walaalayaal waxa aan ku dhaafayaa waxyaalaha aan u arkayey inay sababaan furiinka waxaan uga gudbayaa intaa bal inaynu isku dayno sababaha aynu sheegnay waxa u dawada ah ee uu noqonayo gurigii guri aan isku kicin oon burburin labadii ruux laba ruux oon isqabsanin oo aan isfurin ee uu noqdo laba ruux oo ka gaadha gurigan ujeeddadii ay ka lahaayeen oo inta ay ku nool yihiin nolol wanaagsan oo raaxo iyo isqadarin leh ku wada nool marka waxaa markaa loo baahan yahay yacni qoyska oo aynu soo tilmaannay qiimaha uu bulshada ku leeyahay inaynu tilmaanno wixii uu ku badbaadi lahaa xaqiiqo ahaanna shareecada islaamku waxay la keliyowday sharaaicdii samaawiga ahaa ee hore ay kala keliyowday qawaaniinta wadciga ah iyo waxa ay dadku dhigteen ay kala keliyowday inay u dhigtay qoyska wax ka ilaalinaya inuu burburo wax u dhammaystiraya nabadgelyo iyo xasilooni si uu u guto wadiifadii iyo dowrku lahaa ma aha markaa qawaaniin zajriyaho markaa dadka joojinaysa bal waa aasaas ku dhisan dawaafic iyo wax markaa qofkan la gelinayo oo nafsi ah oo xagga iimaanka ah oo tarbawi ah taas ayaa badbaadin karta markaa shareecada islaamkuna kumay dadaalin yacni xagga dalaaqa iyo xagga furiinka dawayntiisa inta ay ku dadaashay udhigidda qoyska loo dhigayo aasaas nabadgashan oo saliima si uu isqabsi iyo fidno uga aamin noqdo daraaddeed maxaa yeelay waxaa la idhaha alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga ayaa ka khayr badan ka dabatagga iyo dawaynta dambe markaynu haddaba dawada ka hadlayno waxaynu isweydiinaynaa waxaynu idhi sababta ugu horraysa ee keenta isfurka waxa weeye aqoon darro aanay labadan ruux ee isguursanaya aqoon u lahayn bal islaamku noloshan qoysnimo iyo culayska ay leedahay aanay fahmin marka waxaynu isweydiinaynaa muxuu yahay horta xugunka guurku xugunka guurka marka laga hadlayo waxaa la yidhaha waxaa ku dureeraysa waxa la dhaha alaxkaamu alkhamsa shan xugun buu yeeshaa mar guurku waajib buu noqdaa qofku hadduu guurka u baahan yahay zine iyo xumaan ka baqanayo awood uu leeyahay guurka jinsan wa maalan jinsi ahaan uu u awoodayo guurkii maal ahaan uu u awoodayo nafdiisu u baahan tahay zine uu ka baqanayo wuxuu kaga badbaadayo oo aan guur ahayna aanay jirin waajib ayuu ku noqonayaa qofkaasi inuu guursado mid xaaraana baa jira oo guur xaaraana baa jira guurka xaaraan tahay waxa weeye qofkii haddii aanu ka soo baxaynin guurkii jinsi ahaan iyo maal ahaan oo aanu awood u lahayn jinsan wa maalan haddaanu awood u lahayn oo aanu karaynin oo xagnimo iyo xag xoolanimo midnaba aanu u awoodayn xaaraan buu ka noqonaya ila dadka laalu goyn maaye mar sunno ayuu noqdaayo qofku haddii uu awoodayo dhowrsoonina doonayo markaa zina ku dhacna aanu ka baqanaynin markaana sunno ayuu u noqonayaa guurku mar karaahiya ayuu noqdaa qofka waajibaadkii wax kamida dhimaya see qof weyn iyo qof xanuunsanaya iyo ama xaggii maaliyaddii oo kale ay ka yar nuqsaan kaga jirto isla markaa wax darar iyo dhibaatana aan ruuxii dumara ku keenaynin ee masalan ayadiba ay kabid samaynayso taana karaahiye ayuu noqonaya intaa saddexdaa afartaa aynu sheegnay wixii aan ahayna mubaax buu noqdaayo wuu iska banaanaadaa haddaba guurku walaalayaal markuu xukunkiisu sidaa yahay waxaynu leenahay guurku xagga fardiga iyo qofkan guursanaya waxa uga yahay xasilooni nafsi ah nafdiisa ayaa ku degaysa oo ilaahay baa inoo sheegay inay nafdiisu ku degayso waa xagga qofka xagga bulshada waxa waa waajib ijtimaaciyahoo dee insaankii noociisiba waxa uu ku jiraya uu kusii waaraya uu ku baaqi noqonaya waxa weeye guurkan marka xagga bulshadana waa ka waajib ijtimaaciya xagga markaa waa wasiilada dee keli ah ee noloshu kusii jirayso jinsigan basharkuna uu kusii waarayo ku baaqi noqonayo weeye sidaa daraaddeed ayaynu arkaynaa dee aayaadka qur'aaniga iyo axaadiisa nabowiga oo inagu baraarujinaya oo inagu boorinaya waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih ilaahay baa aayad qur-aane wuxuu ku yidhi isagoo dadkii mas-uuliyiinta alla hadlaya u guuriya kuwa aan xaasaska lahayn rag iyo dumarba idinkaydi kamida iyo kuwa wanaagsan ee addoommadiina iyo addoomihiina kamida haddii ay yihiin dad fuqaran waxba aysan alle ayaa fadligiisa ka qani yeeli doona ilaahay aayad qur'aana waxa uu ku yihi walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum azwaajan waduriya wa dhuriya ilaahay wuxuu leeyahay waxaan dirnay nebi maxamedow hortaa rusul waxaanan u yeelnay rususha xaasas iyo tafiir baan u yeelnay rasuulkuna sala allahu alay slam isagoo tilmaamaya si aayaddas tilmaantay inuu sunnihiisa yahay wuxuu yihi dumarka ayaan guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii qofka markaa sunnahaygaa iska nacan aniga sunnahayga guursigaa ka mida iga mid maaha buu rasuulku yidhi cumar bin alkhadaab ayaa radia allahu canhu nin baa wuxuu ku yidhi guurka laba midun baa kuu diidan buuri imaa cajzun aw fujuur ama waxa tahay ninaan awood u lahayn oo ninnim ahaan u karaynin ama waxa tahay mid faajira buuri oo xumaan ku bedeshay guurkii labadaa midun baa kuu diidan buuri wax saddexaad oo kuu diidi karaa ma jira buuri ama cajzi ama fujuur labadaasun baa kuu diidan mid buuri waxa kaloo rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi isagoo dhallinyarada la hadlaya yaa macshara shabaab man istataaca minkum alba'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasari waaxsanu lilfarji waman lam yastatic facalayhi bisawm fainahu lahu wija jamaacadii dhallinyarada baa rasuulku yihi qofka awoode idinkayda ka mida albaa macnaha qarashkii iyo wixii markaas guurkaa kaga baxayay qofka awooda ha guursado muxuu ka helayaa wuxuu ka helayaa araggiisana isaga ayaa u laabid badan xubinka farjigiisana isaga ayaa u ilaalinaya baa rasuulku yidhi marka araggii layd ha laabo oo yacni ninkuna yuu araggiisa dee dumarka kusiya dumarkuna sidaasi leeg guurkaasaa qofkii araggiisa u laabaya xubinkii farjigiina isaga ayaa u ilaalinaya qofkii keri waayaana ha sooma baa rasuulku yidhi soomkaas ayaa ka jebinaya xaraaradda hayse waxa kale oo rasuulku sala allahu alay slam inoo tilmaamay gebiga adduunyaduba inay alaab tahay oo alaabtaana ruux wanaagsan oo ilaahay kaas yaacun ugu fiican yahay addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyadu gebigeedba u alaabo alaabteedana waxa ugu wanaagsan ruux wanaagsan oo ilaahay kaa siiyo ruuxa saalix ee wanaagsan rasuulku sala la alay slam wuu tilmaamay wuxuu ihi waa ta man idaa amartaha ataacadka waa ta haddaad amarto ku ateecda eeaan hanoo sheegin iyaad la hadlaysa aan odhanin waa ta idaa nadarta ilayha saradka waa ta markaad eegta ku farax gelisa ee yacni dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo diinteeda ay kugu iyo muuqaalkeeduba uu ku raalligeliyo kaa farxiyo wey waa ta haddaad ka maqnaato ilaalisa nafteeda iyo maalkaagaba ku ilaalisa baa rasuulku yihi ruuxa wanaagsan islaamku wuxuu inoo tilmaamay guurku inuu yahay cibaado xadiidkii arbiciinkaba ku jira garanaysaan waa fii budci axadikum sadaqa rasuulku sala l sl wuxu uhi u tegidda midkiin xaaskiisa u tago sadaqa ayaa ku jirta wuxuu rasuulku sala allahu alay slam ay ku yidhaahdeen rasuul allama intuu midka iyo dantiisa ula tago weliba ajirina uu ka helaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi markuu xaraan u tagaba saw dembi kama raacaynin hadduu xalaal u tagana ajri buu ka helayaa waxa kale oo islaamku ina baray inuu yahay guurku miithaaq iyo ballan adag oo labada ruux ay wada gelayaan wa kayfa ta'khuduunahu waqad afdaa bacdukum ilaa bacdin wa akhadna minkum miithaaqan haliida ayadoo ruuxa dumara wixii la siiyey dib looga qaadayo ayuu ilaahay ka hadlayuu diidan oo se uga qaadanaysaan iyadoo barhkiin barhkii kala gaadhay waakhadna minkum mihaaqan khaliida oy ballan adagna idinka qaadeen oo idinla galeen waxa ilaahay uu ku tilmaamay inuu yahay libaas iyo hu labada ruux ay hu isu yihiin hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaahay wuxuu yidhi dumarku hubay idin yihiin idinkuna hubaa u tihiin yacni sidaa uu qofku ugu baahan yahay huga eenu uga maarmaynin ayaan labadooda midna midka kale uga maarmaynin marka waxa lagama maarmaana walaalayaal in qofkan muslimka ahi wuxuu u guursanayaa inay tahay ilaahay dartii kow wuxuu u asaasayaa gurigan inay tahay inay ka soo baxaan ubad ammaanada weyn xambaara ubad qoys ka mid noqdo qoysaska islaamka ee bulshada dhinacooda ka wanaajiya oo ka tiiriya oo ubadka ka soo baxa ay noqdaan ubad wanaagsan oo ammaanada iyo waajibka dadkooda iyo dalkooda ka saaran ka qayb qaata waa in ujeeddada qofka muslimka ee guurka ka leeyahay ay noqotaa inuu araggiisa ku laabo inuu farjigiisa ku ilaaliyo inuu rabbigii kaga cabsado qofka guursada wuxuu dhammaystiray baa rasuulku yihi diintiisa niskeed diintiisa barhkeed ayuu dhammaystiray waxa lagama maarmaan ah si qoyskaasi u badbaado isla markaana bulshadu ay u badbaado inuu ku dhismo kalgacayl iyo naxariis haddii labada ruux kalgacayl iyo naxariisi ka dhaxayso wax kasta oo ka hor yimaadaaba midaan waxba yeelin buu noqonaya ilaahay baa aayad qur-aana ku yihi wamin aayaati an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ina fii dalika laayaatin liqowmin yatafakkaruun ilaahay wuxu uhi waxaa ka mid a aayaadka ilaahay ee waaweyn ee tusinaya kelinimadiisa iyo karaankiisa inuu idin abuuray nefihiinna inuu idinka abuuray dumar muxuu idin litaskunuu ilayhaa inaad ku xasishaan oo u noqotaan waxaan u yeelay dhexdiinna mawaddatan waraxma kalgacayl iyo naxariis buu yeelay ka kalgacayl iyo naxariis waa inay ku dhisnaataa kalgacayl waa inay ku dhisnaataa kalgacaylkaasi hadduu wax noqdana naxariistu waa inaanay meesha ka tegin naxariistu waa inaanay meesha ka bixin ee naxariista la dhowraa waxaa ka mid a in ujeeddada guurka uu ka leeyahay inay noqoto taa aynu tilmaannay oo ilaahay dartii yacni guri islaama inuu dhiso isagu uu ku dhowrsoonaado ubad wanaagsanee ay ka soo baxaan guur lagu higsanayo mustaqbal dheer waa inuu noqdaa waa inaanu noqonin guur ayaama la doonaya inay labadan ruux isqabaan ama wada joogaan yacni dadka qaarkood aada odhan karta ragga qaarkood waa iska sumallo wadaad xumayaal ha u badnaadaane ayaa jira iska wareego meeshay tagaanba gabadh iskaga guursa dabeedna iskaga dhaqaaqon wax damba ka saarnay xil dambaba ka saarnay amaa yacni haddii oo qofku masalan ruuxan dumara guursanayo isla markaana leeyahay un muddadan yar un aad ku dhaafti oo dabeedna aad meeshan joogto dabeedna aad saa iskaga tegti walaalayaal mafaasid fara badan baa ka imanaysa ruuxan dumara oo mustaqbalkeedii uu lumay baa ka imanaysa waxaa ka imanaysa meesha inuu ubadkada dhasho ubadkaasna dabeedna dee la garanba waayo nin baa wuxuu iga sheekeeyey nin ayaanu wuxuu yidhi isku fasal ahayn odayga wuxuu yidhi ninankaanu isku fasalka nahay dhalay wuxuu ahaa askarigaa iska wareegay kolba meel loo bedelo magaaladii loo bedelaa mid buu iskaga guursadaa kan wuxuu yidhi aan isku fasalka nahay oo show miduu markaa gobolladan waqooyi uu kaga tegay ahaa ayaa iskuulkiisna la bedelay oo gobollada dhexaa la geeyey markaa annagoo arday badan oo reer waqooyi ah ayaanu inan markaa halkaa aynan le reer waqooyi baan ahay baanu isku baranay buuri inantii waxay nala soo celiyay daba inankii bay ayay walaala noqdeen buuri markii dambe ishaybsadeen waxaa dhici kari lahayd inay labadaa ruux isguursadaan ayaa dhici kari lahayd culamada qaarkoodna waxaabay ku tegeen inuu nikaaxulmutca xaaraan a yahay haddii ninku uu ruuxa dumara guursado uu doonayo inuu ku yar meel gaadho uun oo aanu guur caadiya dan uga lahayn ee uu markaa ku yar meel gaadho un nikaaxulmutca ee xaaraantaha bay culamada in badan oo kamidi ku dareen marka waxaa walaalayaal lagama maarmaan ah inuu haleelo ma uu garto qofkan masalan dee guurka doonaya arrimaha inuu guurkiisa ujeeddada lahaado ayaa lagama maarmaan ah marka uu doonayo labadii ruux inay isguursadaan waxaa laga maarmaanay inuu dareemo qof waliba xaq ka wada dhexeeya iyo mid mid walba gaar looga doonaya inuu jiro masalan shareecada islaamku waxay u dhigtay ninku marka uu doonayo inuu guursado arrimay u xidhay ko marka uu ogaado ninku inaanu qofkaa dumar ee uu guursanayo aanu nafaqadeedii meherkeedii xuquuqdii ay ku lahayd ee waajibka ku ahayd inaanu ka soo baxaynin uma bannaana inuu guursado ilaa uu caddeeyo ama uu ogaado naftiisa ka ogaado inuu xuquuqdeeda u gudayo waa mid haddii qofkaa ninkaa cillo ay jirto wax hadday jiraan u diidayaan dee wixii la ysugu imanayay gudashadiisa waxa laga maarmaana inuu u sheego si aan ruuxa dumara u dagin ma bannaana inuu ninku ruuxa dumara ku dagu ku harowsado qolo aanu ahayn uu u sheegto xoolo aanu lahayn uu u sheegto sanco aanu lahayn uu u sheegto aqoon aanu lahayn uu u sheegto beryihii hore ayaa nin ciidan ahoo boqol halaad wada ayaa soo reer soo dulmarin jiray odhan jiray anaa intaa leh deetana markaasi siyaa ku raaci jireen deetana ciidan unbu isu rogi jiray ya marka taasoo kale waa inaanay dhicin ninku waa inuu xaqiiqada u sheegay nin baa wuxuu iga sheekeeyey nin gabadh guursaday meel yar tuulaa joogtayo gawaadhi showgeeda iyo wax meesha mari jiray oo malaa soo xidhxidhi jiray ayuu yihi waxani baana ii socdaa waxan baanaa wata dabeedna halkii buu ku guursado inaanu caantayn ba islahay ina xarkawin kusoo xidhxidho ayuun bay ogaatay markii kadib dee waa isqabsi unbaa markaa ka imanaya halkaa inay labadii ruux isqabsadaan waxa lagama maarmaana ruuxa dumara markay ogaato inaanay xaqii zawjkani ku lahaa inaanay ka soo baxaynin ama cilla inay jirto u diidaysa istimtaac iyo ku raaxaysigii inay ku dagtaa ma bannaana waxa lagama maarmaana inay u caddayso hadduu ku gelayo haddaanu ku gelayninba waxa lagama maarmaan ah sidaynu horeba usoo tilmaannay in labada ruux ee isguursanaya ay isku dhow yihiin xagga da'da xagga bulshada xagga aqoonta iyo xagga dhaqaalahaba macnaha taa waxaan uga jeeda waa marka aynu doonayno guri sii waaro oo sii raaga macnaha ma lihin laba sidaasa mooye laba kale isma guursan karaan xalay odayaashu waa ka yar cawdeene haddii markaa dee uu lixdan jirkii ama dee konton jirkii hadduu inan yar guursanayo dee diintu u diidi maysa laakiin waxaynu leenahay inaanu gurigaasi sii waarin baa dhici karta laakiin cidi u diidi mayso islaantii haddayna yar helaysa ayana cidi u diidi mayso laakiin inaanu sii jirin baa laga yaaba inana waxaan doonaynaa wax sii jira ayaynu doonaynaa xaggii bulshadii xaggii aqoontii xaggii dhaqaalii waxaynu doonayna dad isla jaan qaadi karaa ayaynu doonaynaa markaa in guurkoodani markaa daa'imo oo labadan ruux markaa laba ruux oo isku degaa inay noqdaan ayaa fudud marka ay intaaba ka midaysan yihiin waxaa la wariyey abubakar iyo cumar abubakar iyo cumar baa waxay ka dooneen rasuulka faatima ayay ka dooneen rasuulku wuxuu ku yidhi way yar tahay markii cali bna abi aalib uu ka doonayna wuu u guuriyey oo u arkayey markaa inay isku da' yihiin waxaa ka mida walaalayaal arrimaha lagama maarmaanka ah inuu guurku ku dhammaado raalli noqosho ay labadan ruux iyagu iska raalli noqdeen ee aan qasab jirin duco iyo habaara kala dooro hooy habaar baan ku haddaad inaabtida ama habar wadaagtaa guursan weydo yacnii inaanay noqonin aan inantii la odhan duco iyo habaar kala dooro ee labada ruux laba ruux oo iyagu istoortay waa inay yihiin maxaa yeelay waxa u timi rasuulka sala allahu calayhi wasalam inan baa u timi waxay tii yaa rasuula allah aabbahay wuu ii guuriyey walaalkii inankiisii buu ii guuriyey dee bal ka waran rasuulku wuxuu idhi arrinka adiga ayaa leh arrinka haddaad ogolaanayso cidda aabbahay kuu guuriyey iyo haddaanad ogolaanayn ba adaa le buu yidhi dabeedna waxay gabadhi tii gabadh aad u caqli badan bahayd ilaahay khayra siiye ilaahay ka raali noqde waan baneeyey bay tii rasuul alla wuxuu aabbahay sameeyey waan baneeyo ninkaas uu ii gartay waan ogolaaday bay tidhi laakiin waxaan doonayay buhi inaan dumarka ogeysiiyo aabbuhu inaanu arrin badan ku lahayn aabbuhu inaanu qasab ku lahayn inaan ogeysiiya unbaan dumarka doonayay anigu talada aabbahay waan yeelay waxaa jirtay mid kale oo rasuulka sala alla alay slam u timi oo tidhi aabbahay wii guriy anigoo nacsan oo ayadana midu guurkeediiba yidhi waxba kama jiraanna waa jirtay miduu yidhi door baad leedahay haddaad ku raalli noqoso haddaad ku raalli noqonayn oo kalena waa jireen waxaa kaloo rasuulku sala alay slam yidhi alla asayiba axaqu binafsiha min waliyiha gabadha carmalkaahi ayada ayaa kaga xaq badan nafdeeda weligeeda oo ma qasbi karo inantana bikrada ana nafdeeda waa lagala tashanaya markaa keliya waxay isku khilaafsan yihiinun gabadha carmalkaa iyo inantu waxay isku khilaafsan yihiinun labadoodiiba marka la guurinayo waxbaa la weydiinaya oo ninkaa ma laguu guuriyaa ma ogoshay baa la odhanaya haddii ay yidhaahdaan maya waddadaasaa laga maraya la qasbi maayo waxay isku khilaafsan yihiin keliya gabadha guur hore soo martay waxaa la rabaa inay hadal cad ku tidhaahdo waan rabaa inantu hadday aamusto ayadaa aamuskeeda waxaa loo daliishan karaa inay ogoshahay intaasa udhaxaysa labadubana weli way u baahan yihiin mid ka maarmaysaa ma jirto laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahidii cadli rasuulku sala la sl wuxu uhi nikaax ma jiro ilaa biweliyin washaahidii cadli in meeshaa weli iyo ay jiraan markhaatiyo cadaaliyiinahi mooyaane dee markaa hadday islaan la dumaalayo oo shan dhashay tahay iyo hadday mid dhowr hore soo guursatay tahay iyo hadday inan hadda ugu hore ay tahay mid waliba waa lagama maarmaan waayo guur ma tahay baa la isweydiinaya gabadha la dumaanayo guur ma tahay ha hadday guur tahay oo lasi waafaqsan inay guur tahay laa nikaaxa ilaa biweliyin baa rasuulku yidhi haddaanay guur ahaynna de waxay kalay tahay aa lagu sheegi laa nikaaxa ilaa biweliyin ushaahiday cali markaa walaalayaal sidaynu tilmaanay waxba kama jiraan markaa kaa dacarburuq la geynayo iyo markaa kaa la geynayo gabiiley waxba kama jiraan hadda midna ogaada oo inanta waataynu tilmaana iyadu isfudaydisaa haddaad marka hore aad diinta weydiin weydood odhan weyda diintu maxay ka qabtaa oo marka aad ogaato inaanu hagaagsanayn aad tidhaahdo maxay diintu ka qabtaa weli weli ma jirin markaa dambe arrinku wuu kaaga culus yahay o isagii oo ku fura iyo maxkamad fasak samaysa mooyaane waxba kama jiraan la iska odhan maayo waayo nikaaxa faasidka ah ee culimada muslimiinta qaar ka mida ay ku tegeen ee shuruudihiisa qaarkood ay dhiman yihiin waxa lagama maarmaana in ama talaaq yimaado ama fasak yimaado waayo waxaad dhici karta labadan ruux in dee ay is aragba dhex maro ilma ilma yimaadaa dhici karta marka ilmahaasi ilmo nasiib oo ku abtirsanaya ayuu noqonayaa markaa ha dhowto yani haddii la isfudaydiyo hadhow way kugu cuslaan hadhow way kugu cuslaan halkaa iska mari maysid oo weliga guurkaagaasi weli la-aan bu ahaayo waxba k kama jiraan iminka mid kala guursaa cid ku odhan mayso cid waliba waxay kuohanaysaa ama isagii ha ku furo ama maxkamaddu ha kaa furto de isagina wuxuu la taagayn waan doonaya markaa weliginba iska lusha un weye haddaad adigu marka hore diinta aad tixgelin weydo markaa in fara badan oo culimada muslimiinta kamidi waxay ku tegeen in ruuxa dumara oo aan wax la weydiinin la iska guuriyaa inaanu saxiix ahayn xaqna ay u leedahay inay fasaq dalabto si ay weligeedaa markaa dee arrinka maroorsaday ay isaga dhiciso waxa loo sharciyeeyey waxaynu ka hadlaynaa arrimi ka horreeyey guurka qofkii muslimkaa markuu doono guur niyadiisu ay gabadh mucayana u jeesato inuu eego gabadh ruuxa dumara inuu arko ayaa wanaagsan oo eego maxaa yeelay dee waxyaalaha markaa labada ruuxa dumarina inay ninka aragtaa waa lagama maarmaan inuu ninku arkaana waa lagama maarmaan maxaa yeele rasuulka sala allahu alay slam ayaa wuxuu yidhi war eeg buri ruuxa dumar ee doonaysa inaad guursato kaas ayaa xaqiiqo ku ah guurkiinu inuu daayo markaa adna aragta ayana ay ku aragto nin doonay inuu gabadha u fadhiista ayaa wuxuu yidhi haddaad karto inaad eegto wax guurkeeda kugu sii dhiirigeliya samee baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi halka laga eegayaana de waxa weeye wejiga iyo gacmaha iyo intaa markaas muuqanaysa ayaa laga eegayaa eegiddaa lafdeedana waxay runtii culimadu yacni ay tilmaamaan haddii ay suurtagal tahay masalan meelahaasoo kale dee ayadoon dareen jirin in la iska eego masalan jaabir ibn cabdillahi oo kale wuxuu leeyahay gabadh baan doonaya inaan guursado markaa wadooyinka ay martiya baan ayaan u geli jiray buu an ugu dhuuman jiray on ka eegi jiray macnaha xagga dumarka ayaga waxba kuma aha inay ninka ku laadaan ay kaga baxaan laakiin xagga dumarka islaamku wuu dhawrayaa oo waxaa la leeyahay laba marxaladood baa loo saaraya loo kala saaraya marxalat alkhuduuba marxalat alikhtiyaar xilligaa uu ninku doorashada ku jiro waxa wanaagsan ruuxii dumar ahaayoon dareemin inuu ka baaraan dego laakiin islaamku waa yar dhawrayaa dumarka oo intuu ninkii markaa ruuxii dumar ahaa dee kusoo guda dhacuudh inaan ku arkaan doonaya oo guur baan ka leh haddana uu yidhaha imay cajabin inuu ka noqdo islaamku xaggaa wuu ka dhawray markaas waa inuu markaa sidaa xilligaa hore uu markaa u eegaa dadkuna weliga xataa lafdiisa hadduu yidhaahdo waxaan doonayaa inantaas inaad itustaabaan doonaya yani xaq buu leeyahy weligii inuu tuso iyadoona inantii waxba la dareensiinin markaa dadkuna laba qayboodun bay halkaa noqdeenoo marka arrintaa eegidda laga hadlayo qaar dee iyagu inuu markaa guriga isaga soo galo maxaa ku jira hebel iyo heblaayaa ku jiro halkana maqsinkanay ku sheekaysanayaan waxaan diinta ogolayn wey walaalayaal ama meelahaasay isu raacayaan oo meel isbaranayaan o meelahaasay waxsha tegeen meelahaasay gaariga wada kaxaysanayaan taa waxaan diinta ogolayn weyo reer galbeed iyo markaa dadkaa dhaqanada xunxun laynagaga yimi dee middanbaba ogolo lamaba soo qaadiyo burhku halkaa la fadhiya markaa labadiiba labadaa darafoodba markaa waa kala fog yihiin markaas in wax badan lasoo dhaweeyo ayaa wanaagsan waxaynu nidhi wuxuu ka eegayaa uun dee waa muuqaalkaa guud iyo wejigaas iyo gacmaha intaa wixii ka soo hadhay dee waxa wanaagsan in waraysi loo kaco oo cidday markaa qofkan wada dhaqmeen cidday jaareen cidday wax wada dhiganayeen cidda ay qaraabada yihiin dee in laga warayso ayaa wanaagsan arrintaasi dee ninka un uma taallo ee ruuxa dumara lafdeeda yacni kabaaraandegaasi waa arrin lagama maarmaan a weeye waa arrin lagama maarmaana waxa la yidhaha alusuul qabla suwar intaan suuradan u la eegin waa in asalka la raacaa asalka waa in la raacayo laga baaraan degaa waa in xataa dee ehelka iyo waxa ku xeeran waa in la ogaadaa oo ninka la ogaada ehelkiisa iyo waxa ku xeeran oo ruuxa dumara la ogaadaa ehelkeeda iyo waxa ku xeeran markaas waxaa islaamku markaasina faray inuu ninkii doorto ruux dumarahoo wanaagsan waayo rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ihi ruuxa dumara waxa lagu guursadaa afar arrimood baa loo guursadaa waxaa loo guursadaa maal ay leedaho dadka qaar baa maalka iyo xoogayga ay haysato uun u qastiya qaar baa quruxay leedahay u guursado o ayaga quruxdaasun ka hela qaar baa xasab iyo sharaf ay iyadu leeyahay ama tulkeed iyo markaa reerkoodu leeyahay u guursada qaar baa diinta u guursada rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku dhiiri geliyay fadfar bidaati diin waxaad ku guulaysataa buuri ruuxa dumar ee diinta leh macnaha laguma diidanaa in markaa dee hortuu aasaas waa inaad diin ka dhigataa iyo dhaqan wanaagsan markaa qurux iyo reer wanaagsan iyo hadday markaa ku raacayaan od helaysana ayana laguma diidana laakiin keliya un inuu ama xoolo noqdo ama uu noqdo quruxun ama markaa qolo wanaagsan bay ka dhalatay qofkiiba aanad eegin waayo qoladooda iyo quruxdooda midnaba waxba ku tari maysa haddii aan akhlaaqi iyo dhaqan iyo diin wanaagsan aanay jirin xadiis baana jira rasuulku sal ly slam dumarka ha u guursanina yacni quruxa ay leedahay waxaa laga yaabaa inay quruxdoodaasiba halaagto jar ka tuurto ha u guursanina xoole ay leeyihiin xoolahaasi inay kibriyaan baaba laga yaabaa laakin diin u guursada baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi kadalik xaqa weliga waxaa ka mid a inuu u dooro inantiisa qof diin iyo akhlaaq leh rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi idaa ja'akum miman tardawna diina wakhuluqahu hadduu idin yimaado qofaa diintiisa iyo dhaqankii akhlaaqdiisaba raalli ka tihin u guuriya haddaa u guurin weydaan fasaad iyo fidno weyn baa iman doona fasaad iyo fidno weyn baa iman doona macnaha wuxu uhi hadduu idin yimaado qof dhaqankiisa iyo diintiisaba aa ka raalli tihin markaa dhaqankii iyo diintii baa laga eegaya waxa kale oo lagama maarmaan ah te in qof wanaagsan aada u guuriso oo rasuulku sala llahu alay slam wuxu uhi qofka u guuriye inantiisa faasiq riximkeed iyo qaraabaday kulahayd wuu gooye riximkii qaraabaday kulahayd wuu gooy xasanulbisri baa nin u yimi wuxuu ku yidhi xasanow inantaydii dad badan baa iga doonayay yaan u guuriyaa wuxuu idhi mid wanaagsan u guuri oo hadduu jeclaadana maamuusa hadduu nacana aan dulmiin u guuri hadduu nacana aan dulmiin cayisha waxay tidhi guurku waa addoonnimo ha eega ninku halkuu inantiisa ama qofkaa weliga u yahay addoon uga dhigayo marka waxaynu leenahay walaalayaal waa in aasaaska noocaasa laysku guursadaa intaa marka aynu ka gudubno waxaynu u gudbaynaa xaqa ay labada qof isku leeyihiin ka ka dhaxeeya iyo ka ninka lagu leeyahay iyo ka gabadha lagu leeyahay saddexdaa markaynu ka hadallo waxaynu u gudbaynaa bal furiinkii marka lagama maarmaanu noqdo sida uu sharcigu ugu talagalay khamiista dambe ayaanaynu halkaa kasii wadi doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu